puntland ayaa fasaxday in dib loo furo dugsiyada qur-aanka kadib markii shir jaraa'id maanta ay si wada jira u qabteen wasiirada cadaaladda iyo caafimaadka wasiirka cadaaladda oo hadalka ku hormaray ayaa waxauu sheegay in ay garowsadeen markii ay arkeen baahiyaha macallimiinta soo food saaray loona baahan yahay in dugsigii lixdan arday ay dhigato in laba waqti laga dhigo wasiirku arrimahaasi ka hadlay ayaa sidatan yidhi xukuumaddu waxay go-aan ku gaartay dugsiyadii qur-aanka oo mawduuc xiriraa kabacdi macallimiintii markii waxyaabo badan oo dhibaatooyin ah ama waxyaabo badan oo maaragtay daruuriyahaada ay soo food saartay in dib loo furo haddaa laydnoo bacda alciid dugsiyadii qur-aanka laakiin bishuruud iyagoo ay shuruudo la socdaaniin shuruudaha waxaa ka mid ah soddon arday qolkii inaysan geli karin wax ka badan macallinkii lixdan arday haystay oo kaleeto inuu laba shifti ka dhigo laba waqti ka dhigo oo soddon iyo soddon uu qaybiyo qofkii ka badan haystana uu guri kale uu kiraysto iyadoo laga cararayo isusu dhowaanshaha ee xanuunku inuu fido waana la socotaan xanuunkii weli kol wasiirkaa faahfaahin doona waddanka waa ku badan yahay khatar buuna ku hayaa waana ku sii fidayaa marka macallimiintu waa inay arrinta aada uga taxadaraaniin oo qolkii soddon arday ka badan aysan gelin iyagoo weliba ilaalinaya soddonka arday inta ay isu jiraaniin iyo isdhexgalkoodana aada uga warhaya waxaa kaloo macallimiinta looga baahanya iyagana waxyaabihii laga gaashaamanayey xanuunka kan in iyaguna ay haystaan oo isticmaalaan in hadaalayno sidii afxirkii oo kaleeto iyo gacmaha galofiskii la gashanaya oo kaleeto waa inay ku tukadaan dadku guryahooda hadaalayno masaajidada aan lagu tukan meelihii laysugu soo baxayaan aan lagu tukan arintaas oo la mid ah taraawiixdii iyo tahajudkii oo kaleeto sidii guryaha loogu tukanayay arintaas marka iyaduna waa amar xukuumadda ka soo baxday oo ay gaarsiinaysa dhammaan shacabka reer puntland hadaalayno inay guryahooda ku tukadaaniin ciidda oo waxa weeyaan ehelkooda iyo awlaadooda iyo qaraabadooda iyo saaxiibnimadooda farax halkaas ay ku muujiyaaniin dhinaciisa wasiirka caafimaadka puntland jaamac faarax oo ka hadlayey munaasabadda ciidda ayaa waxa uu sheegay inaan lagu tukan doonin masaajidada iyo goobaha kale ee garoomada ee horey loogu tukan jiray si loo ilaaliyo faafitaanka covid markii cabashooyin runtii aada u fara badan laga soo gudbiyo duruufaha macallimiinta aanu si fiican u dhegaysanay ay xukuumadda go-aansatay in ay iyadoo tixgelinaysa duruufaha macallimiinta isla markaana xoojinaysa brotokoolkii ama awaamiirtii kala fogaanshaha oo ah runtii qodobka ugu muhiimsan ee cudurkan lagaga hortago in labadii la isu keeno oo macallimiintiina loo furo dugsi quraanadoodii loo furo ardaydiina ay waxbarato isla markaana kala fogaanshihii la ilaaliyo sida quri lagu ilaalin karaana waa in macallimiinta iyo xukuumaddu ay ka wada shaqeeyaan nambarka ardayda ee qolka lagu hayn karo iyo intay isu jirsanayaan waxaanu rabnaa in dadku ay fahmaan in dadku kala fogaadaan ay tahay mid ka mida tallaabooyinka ugu muhiimsan ee cudurkan lagaga hortegi karo marka laga reebo faradhaqashada laga soo tago faradhaqashada iyo nadaafadda marka laga soo tago qodobka kale ugu muhiimsan waa waxaa loo yaqaana social distancinga waxaan u rajaynayaa dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeed baciid wanaagsan haddii laha idmo oo sidaa wasiirku uu sheegay loo malaynayo inay ama axadda tahay ama sabtida tahay haddii laha idmo puntland ayaa dagaal kula jidha cadurka covid nneteen waxaana horey loo khafiifiyey xayiraadii meelaha qaar sida jaadka ka soo geli jiray etoobiya iyo meelo kale